sabuuradii cutubka boqol iyo labiyo tobnaad rabbiga ammaana waxaa barakadaysan ninkii rabbiga ka cabsada oo aad ugu farxa amarradiisa farcankiisu wuxuu ka xoog badnaan doonaa dholka kuwa quman farcankooduna wuu barakoobi doonaa gurigiisa waxaa ku jira maal iyo taajirnimo xaqnimadiisuna weligeedba way sii waartaa kuwa quman iftiinba gudcurka uga soo baxa isagu waa nimco midhan oo waxaa ka buuxa raxmad waana xaq waxaa nimcaysan ninkii naxariisle oo dadka waxamaahiya kaasuu danihiisuu ku wadi doonaa caddaalad waayo isaga weligiis lama dhaqaajin doono oo kii xaqa weligiisba waa la xasuusan doonaa isagu innaba kama cabsan doono war xun qalbigaa u fadhiya oo wuxuu isku halleeyaa rabbiga qalbigaa u fadhiya oo ma uu cabsan doono ilaa uu wuxuu doonayay ku arko cadaawayaashiisa wax buu kala qaybshay oo wuxuu wax siiyey kuwii baanaa xaqnimaduusuna way sii waartaa weligeedba geeskiisana waxaa lagu sarraysiin doonaa sharaf kii sharlu wuu arki doonaa wuuna cadhoon doonaa wuu ilka tirirsan doonaa oo wuu dhalaali doonaa kuwa shar kale doonistoodu way baabi'i doontaa